barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka iyo labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha februaarna waa toddoba sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idin haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa saamaynta daawashada ciyaaraha dunidu ay ku yeelato dhallinyarada soomaalida ciyaarihii lagu talagalay in dhalinyaro lagu mashquuliyo oo qiimo loo sii yeelay oo isheeg lacaga aad u badan isheeg ay naadiyaashu u galagadaan qof walba iyo dhalinyaro nin walba shaksiyana uu naadi taageero oo aa markaa ma- uu taageero manchester uu yahay uu qofkii iska soo qaadayo in asagu Manche- manchester uu yahay oo kale waxaad kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan duruufaha waxbarasho ee dhallinyarada baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan kuwa aanan wax maqlin meel dhammaystiran oo mucaawino badan ay ku timaadday u baahan yihiin waxa weeyaan kolkay noo yimaadaan waxay ku kala firdhaan een, waxay ku kala firdhaan kuliyadaha waxaan isku daynaa inaan kuliyad keliyaato ku ururino oo aan u keenno markaasi nin turjumaana oo macallinka dhigaya markaa afgaranaya sidoo kale waxaan iyana ka madhnay barnaamijka dhinacii heesaha
day madaxiisoodka markaad luqunta dadabta duba laygu didaya oo layga daraya indhaad
xubintii ciyaaraha ayaa sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaane balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka maxkamadda racfaanka ee federaaliga maraykanka ayaa maanta lagu wadaa inay dhegaysato doodo ku saabsan dacwad laga gudbiyey amarka madaxweyne donald trump ee dalkan ka mamnuucayay inay soo galaan qaxootiga iyo muwaadiniinta toddoba wadan oo muslim ah maxkamadda ayaa dhegaysan doonta qareenada labada dhinac ee kiiskan isku haya gobolada washington iyo minnesota ayaa ah gobolada dacwadda ka geeyay amarka madaxweyne trump waxaa kiiskooda ku taageeray xeer ilaaliyayaal ka soo jeeda shan iyo toban gobol oo kale oo maraykanka ah sidoo kale waxaa barbar istaagay ururka shaqaalaha ee civil liberties union iyo ku dhowaad boqol shirkadood xogayaashii hore ee arrimaha dibadda maraykanka john kerry iyo madeline olbright ayaa amarka madaxweyne trump ku tilmaamay mid aan si taxadar leh looga fiirsan oo si xunna loo fasiray
hay-adda xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaada ee amnesty international ayaa sheegtay in xukuumadda dalka syriya inay dil ku fulisay kumanaan maxaabiisa islamarkaana meydkooda ku aastay xabaalowarade- xabaalowadareedyo kala duwan dhacdadan ayaa amnesty ay ku sifaysay inay tahay dembi dagaal iyo xadgudub laga galay bini'aadanimada warbixin cusub oo hay-addani ay daabacday ayay ku sheegtay in intii u dhexaysay ama inta u dhaxaysa shan kun ilaa saddex iyo toban kun oo qof in la dilay sannadihii laba kun iyo koob iyo toban ilaa laba kun iyo shan iyo toban mana jirin sabab la rumaysan karo oo keentay in la joojiyey daldalaadda ka socotay xabsi ku yaala bannaanka dimashaq
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a waxaa jira arday badan oo baahiyo gaar ah qaba kuwaas oo jecel inay waxbarashadooda sii wataan markii ay dhammaystaan jaamacadaha waxaa caqabad badaneh ay kasoo food saartaa helitaanka adeegyo ka saacidi kara kor uqaadista waxbarashadooda hase ahaatee waxaa marar badan dhacda inaanay isla jaanqaadin habka jaamacaddu ay u dhigan tahay iyo adeegyada dadkani ay u baahan yihiin wariyaha v o e da ee borama haashim sheekh cumar good ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey brofesor maxamed maxamuud diiriye oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda camuud qaybta qaabilsan arrimaha ardayda iyo manaahijta dheeriga ah oo arrintaasi ka hadlaya horta mushkiladda noogu weyne meesha jaamacadda naga- xaggaa naga haysataa waxa weeyaan horta dee dhaqaalaha iyagu way xadidan yihiin waad garanaysaa dhagooliyaashu waxay u baahan yihiin mashruuc dhammaystiran bay u baahan yihiin meel dhammaystiran oo mucaawino badan ay ku timaadday u baahan yihiin waxa weeyaan kolkay noo yimaadaan waxay ku kala firdhaan waxay ku kala fidhnaan kuliyadaha waxaan isku daynaa inaan kuliyad keliyaato ku ururino oo aan u keenno markaasi nin turjumaana oo macallinka dhigaya markaa afgaranaya oo waxaan uu leeyahay iyagana u sheegaya waxaan macallinku dhigayo iyagana u sheegaya macallinkiina afgaranaya iyagiina afgaranaya inaan u keenno ayaan isku daynaa laakiin iyagu dhegalo- qoladan dhegoolayaashu iyo waalidiinta midiino ma ogola nacam inaan meel iskugu keenno waxaan la shirnay waalidiinta waxaan horta fiidaan ka daynaa nimankan niman qolooyinkan dhegoolayaasha waa laba iyo soddon iyo lix iyo soddon meelaha iminka weeyaan Een, waxaan ka daynay fiida fiidii aanu ka dayn lahayn dadka dhagaha qaba ee muxuu ahaa wax baran lahayn iyaga iyaga ayaan u daynay labiyo soddon arday kabacdii anagoo fiidaa u daynay waxaan u yeedhnay waalidkii dadkan dhagaha la dhalay dad baaladan oo fiican oo fiida iska bixin karaya kolkaa waxaanu ka codsannay inay annagu fiidii baan ka daynay ay keenaan macallimiin turjumaan u noqdo oo dee wax u tara tiina way ka gows qabsadeen kabacdi annagaa waxaan isku daynay inaan u soo kirayno laba macallin labadii macallin aan u soo kiraynay ee u turjumi lahaa dee qaarba meel bay ku jiraan moogta qaar baa kuliyaddii businesska dhiganaya qaar baa i tdii dhiganaya qaar baa waxbarashadii dhiganaya qaar baa beerihii dhiganaya Ee, dee labadii qof ma gaari karayaan oo intaasoo dhan ma gaarayaan awoodda jaamacadduna maaha nacam arday waloo dhegoolaaba oo meel ku jiraba inaan nin turjubaano aanu aan daba dhigno kolkaa waa mashruuc adag laakiin waxaan isku daynaa hal iyo gooraale intoon isku ururino oo aanu dhigoolayaa ee aanu keenno macallimiin fahmaysaa in maxay ahayd hadhow iskuullada ay tagaan iskuullada kale ee ay tagaan iyagu iskuulla furtaan oo ay muqdisho tagaan hadday doonaan hargeysa tagaan oo iskuul een, dadka dhagahala hay sii furtaan ay meel walba ka furtaan ilaa baydhaba ilaa kismaayo ilaa meel walba laakiin taasi inta badan dee imika waxaan haynaa laba macalin ayaanu ka soo kaxaysanay dugsiga sheekh cali jowhar oo u dhiga een, kuwii raalli ka ah dhallinyartaasi een, aan dhagaha qabin ee dhagoolaha weli wax ka baxay jaamacadda ma jiraan oo ka qalin jebiyey ah way jiraan kuwa ka baxay baa ka jira oo een, ka shaqeeyaba muxuu ahaa haamaha berbera oo la shaqaaleeyey baa jira Wee- kuwa hargeysa laga shaqaaleeyey baa jira kolkaa way jiraan kuwa badan kolkay wax bartaan iyagaaba shaqo is abuurta inta badan ninkii doonayaa is- meelaha kale intay tagaan bay iskuula furtaan waxaa jira kuwa araggala iyagu ardaya oo dhallinyara kuwa araggala iyagu weli heer jaamacadeed ma soo gaadheen
ma soo gaarin kuwaasi nooma iman oo de kuwaasi aan ugu dhignoba garanmaynaan umalaynaya qadar buqa malaha macalimiin waa waxba dhigtaan umalaynaya maana soo gaarin annaga qudhudayadu
idinku maydaan barin sida shaqadooda loo raadsado sida shaqada lagu xusho oo aydaan u tilmaamin horta sida shaqada loo raadsado een, kolley iyo kolley waxay ku xidhantahay waqtiga xaadirka ah gacan qabashana way ku xidhantao waad garanaysaa cilmi keliyaata kuma xidhno maxaa taqaan oo keliyaata kuma xidhne ayaa taqaan baa ku ladhan taasaa meesha ku jirta
inta badan een, jaamacaduhu waxay sameeyaan cilmi baadhis ma samaysaan marnaba cilmi baadhis la xidhiidha dhinaca dhallinyarada iyo ardayda ka qalin jebisa jaamacadda ama jaamacadaha dalka inay shaqo laayihiin iyo sababta ay u shaqo laayihiin iyo waxa ka hortaagan cilmi baadhis ma ku samaysaan marnaba jaamacaddiina camuud Ah, horta jaamacadda iyo nacamuud laba laba kuliyadood ama saddex kuliyadood ama afar kuliyadood maba shaqo waayaan markaaba shaqo way helaan kuliyadda waxbarashada oo aanu soo saarno anagu oo annaga noo gaara oo jaamacadda camuud u gaarahay soomaaliya oo dhan bay ka wada shaqeeyaan kolkay somalilan buuxiyeen ayay fataheen ilaa puntland ilaa muqdisho ilaa kismaayo ilaa baydhabo meel walba ay ka shaqaystaan dhakhtaraduna waa sidaa hadday tahay dhakhtarkii caadigii hadday tahay neersigii hadday tahay nacam ugu aan soo saarnaa shaqo ma waayaan laakiin qolooyin waxaa jira masalan qolooyinka hadday jaamacad walba soo saartay businesskoo kale wax fara badan oo shaqeeyaana way jiraan oo hay-ado fiican ka shaqeeyaana way jiraan wax badan oo gidaarka fadhiyaana way jiraan waayo kuliyad wa- jaamacad wala oo labiyo soddon jaamacadood baa jirta berigii hore kelidayadaa jiri jiray laakiin somalilan intaa leeg iminka labiyo soddon jaamacadood baa jira oo wax wada dhiga wax wada dhiga business bay wada dhigayaan dhammaantood intoodii badnayd kolkaa ardayda faraha badan ee businesska soo bahanaya ka soo baranaya dee wax badan oo gidaarka fadhiyanaya jira wax badan oo shaqalayna way jiraan laakiin een, annagu waxaan ognahay ardaydayada intoodii badnayd inay shaqa hayso wax badan oo gidaarka fadhiyaana inay jiraan oo kuliyadaha qaarkooda oonan waxba nugu qaban karin haba yaraatee
kaasina waxa uu ahaa brofesor maxamed maxamuud diiriye oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda camuud qaybta qaabilsan arrimaha ardayda iyo manaahijta dheeriga ah waxa uu u waramayay wariyaheena haashim sheekh cumar good oo jooga borama
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan deegaanada soomaalida waxaa aad ugu badan daawashada ciyaaraha kala duwan gaar ahaan kuwa laga ciyaaro wadamo badan oo caalamka ah wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa booqday goob lagu daawado ciyaaraha kala duwan wuxuu ka soo diray warbixintan oo uu ku eegayo ciyaaraha iyo faa'iidada ay dhallinyarada u leeyihiin magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ku soo badanaya goobaha dhalintu ay isugu yimaadaan islamarkaana ay ka daawadaan ciyaaraha waxaana qaar ka mid a dhallinyarada gaalkacyo oo ku sugan goob lagu daawado ciyaaraha ay v o e da uga warameen sida ay u arkaan daawashada ciyaaraha bile xaaji oo ka mid a dhalinta gaalkacyo ayaa sheegaya in muddo ka hor gaalkacyo aysan lahayn goobo lagu daawada ciyaaraha sidaa
waan gartay dhegeystayaal naga raalli ahaada cilad farsamo ayaana soo food saartay dib ayaan ugu noqon doonaa warbixintaas nooga timi magaalada gaalkacyo
kaasoo ah in isheeg dhallinyarada ay haddeertaan aad moodin isboortiska ay aad iyo aad ay u xiseynayaan sidoo kaleeta dhallinyaro badan oo ku soo biiraysa daawashada kubadda cagta iyo hadday noqon lahayd dheesheedaba waxaa moodaa marka in halkaasi laga dhaahan karo isdhexgal isheeg isbarasho dhallinyaro isheeg nabad in isheeg ay nabadda hor saarto isboortiska
dhallinyaradu goobaha cayaaraha ay isugu yimaadaan kolkii hore haddii ay yareed hadda korarka maxaa loo sababaynayaa bilow
waxaa loo sa waxaa loo sababeynayaa isheeg ciyaarihii ay ku mashquulsan dhallinyarada ciyaarihii lagu talagalay in dhallinyarada lagu mashquuliyo oo qiimo loo sii yeelay oo isheeg lacaga aad u badan isheeg ay naadiyaasha u galagadaan qof walba iyo dhallinyaro nin walba shaksiyana uu naadi taageero oo aa moodin in maarata halkaas laga dhahan karo in dhallinyaradu ay xamaasad u sii yeerayso ay kubadda cagta oo aa markaa uu taageero manchester uu yahay uu qofkii isu soo qaadayo in asagu manchester uu yahay oo kaleeto hal su'aal haddaan kugu daro markaad daawataan ciyaaraha maxaad ka faa'iidaan
wallahi aniga i sheeg shakhsi ahaanteeda waxaan ka faa'iidaa iyo dhallinyarada igu fikirkaaba isbarasho dhallinyaro iyo in isheeg dhallinyaradu ay kaga mashquulaan waxyaabaha xun iyo adeegsiga isheeg siyaabaha xun iyo siyaasadaha xun ee dalka jira siraaji yuusuf suugaar waxa uu qabaa in daawashada ciyaaraha dhalintu kaga baaqsadaan wax badan markii aad joogtid gaalkacyo waxaad is leedahay horta waa magaalada ee dhanka dhallinyaradu ay ka dhisan tahay isboortiga sida weyn looga xisa looga xiseeyo arrimaha xagjirka iyo sidoo kale tahriibka ayaa qaybka waxyaabaha dhallinyaradu ay iskaga maaweeliyaan ee kubadda cagta inay daawadaan waxaa habeen dhexdaas aan la sheekaystay wiil dhallinyaraah oo dabcan iga sheekeeyey qiso lajaable oo qabsatay waxaa uu sheegay waxa u daawanaya kubadda cagta inay tahay inuu isku mashquuliyo maadaama uu xasuusanayo dhibaatooyin badan oo kala soo kulmay tahriib dhowr jeero uu tegey iyo sidoo kale arrimo ay ka mid yihiin ururadan ka jira soomaaliya oo mid ka mida uu ku biiray islamarkaana hadda uu ka waantoobay kadib marka uu sheegay dhibaato nafeed ay ka soo gaartay intuu ururkaasu ka tirsanaa haddana aad uu jecel yahay daawashada kubadda cagta inta badana wakhtigiisu u geliyo siday ama u ciyaari lahaa ama u daawan lahaa ama jirkiisa u dhisi lahaa ciyaaraha kubadda cagta uu ku sameeyo adoog soo koobaya naadiyada ugu taageerada badan ama ugu daawashada badan ee gaalkacyo dhalintu ay daawatay markii laga hadlayo horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub horyaalka ugu taageeraha badan marka aad joogtid magaalada gaalkacyo waxaa weeye horyaalka horyaalka ingiriiska basia premier league dabcan hadda premier leaga loo soo gaabiya kooxda ugu taageeraha badan marka ay jirto kulamada ugu adadag dabcan kooxaha chelsea iyo kooxda manchester united waxaa kaloo jira dadku hadda aad iyo aad u xiiseeyaan kooxaha arsenal iyo manchester city waxaana kaalmaha hoose joogta kooxda liverpool iyo tottenham kulanka elcalaasico oo magaalada gaalkacyo habeenkaas aad moodo goobaha ganacsi sidoo kale waddooyinka xataa in qaarkood loo xiro waayo kulankaas waa kulanka keliya ee dadka gaalkacayo ilkalaasiko dabcan haddii la fasiro waa kulanka derbiga ah ee dhex mara kooxaha real madrid iyo barcelona Eh, xataa eh, horyaalka ingiriiska marka ay ciyaarayaan kooxaha manchester ama manchester city Eh, kaasi waa kulan aad u weyn oo aan sugno oo in badan wakhtigeenna aan u horno inaan kulankaasi eh, waxyaabaha ka soo baxa aan suganno Eh, waxyaabihii iga yaabi waxyaabihii ugu yaaka badnaa aan kala kulmay kubadda cagta waxaa ka mid ah eh, nin siddeetan sano jir ah oo dabcan markii kooxdiisa laga badiyey eh, dabcay in uu tababaraha kooxdaasi uu bartiisa ka weeraro daawashada ciyaaraha dhalintu waxa ay ka helaan isdhexgal hadda aad u badan tahay ciyaaraha si fiican loo daawadaa owl hal meel loo aadi jiray dadku waa yaraayeen dadka hadda soo bartay magaaladii meel baa iskaga imaaday koonfur meel baa laga yimid dhallinyara isku baratay ciyaaraha oo barnaamijka maalin walba ciyaar ka daawado dhalin- dad cusub maalin walba wixii cusub waa baranaa markii dhallinyaradu goobaha cayaaraha daawashadooda ay isugu yimaadaan ee maxaad ka faa'iidaan waxaan ka faa'iidnaa forjadaas iyo iyo dacayintaas iyo waa lagaa bashay iyo yacni shaqo la'aanta waddanka jirta iyo yacni qofka aan shaqo lahayn oo guriga laga soo kacayo wa- wa- wakhtigaas kaloo male intaan aadi lahayn laamiga ama aan ama ama- ama ama meel xun istaagi lahayn inaan banoonigaas ku boojisanaano intay waddankii oo kala furmaayo oo shaqo la helayo intaasaan kalkacyo ku joognaa si kastaba korarka goobaha lagu daawado ciyaaraha ee dhalintu ay ku kulmaan ayaa aad ugu soo badanaya magaalada gaalkacyo waxaana inta badan dhalintu ay aad u xiiseeyaan daawashada ciyaaraha horyaallada dalalka yurub cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
aad u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq haatana dhinacii heesaha heesta indhadeeraley ee uu ku looqaya fanaanka xuseen yuusuf tarabi
madaxiisuudka markaad luqunta dadabta wa laygu didaya oo layga daraya indhadeeraale day madaxiisuudka markaad luqunta dadabta wa laygu didaya oo layga daraya indhadeeraale dumar ugu filrooney dayaxsan iyo tobanay dahab lagumetaaley dadadee toddobato ugan loogu darayey indhadeeraale dumar ugu filrooney dayaxsan iyo tobanay dahab lagumetaaley dadadee toddobato ugan loogu darayey indhadeeraale timaha ugu dhaaye dilimaha dhabarkiyo darbahu dhandaahiyo sida dixidaxaada dayruwaqadaadkiyo sunayaasa duuda caman doombeerlaye dibtimaha u dhaaye dilimaha dhabarkiyo garbahu dhandaayo sida dixida xaada dayruwaqadaadkiyo sunayaasha duuda caman doombeerlaye madaxisoodka markaad luqunta dadabta kulba laygu didaya oo la layga garaya indhaad dheeraa leh madaxisoodka markaad luqunta dadafta kulba laygo dedaya oo layga garaya indhaad dheeraa leh dumar ugu filroonaya dayaxsan iyo tobanaya dahab lagumeedkaanay dhadateeto dhumatuban ugan loogu daraye indhadeeraale dumar ugu filroonay codkaas fanaanka xuseen yuusuf tarabi iyo heesta indhadeereley haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey haddaan jalleecno waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta xulka kubadda cagta ee dalka cameruun ee axaddii hore ku guulaystay koobka qaramada afrika ee sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka ayaa noqday kii ugu fiicnaa ee dalkaas u qaada koobka afrika inta aysan ku guulaysan koobkan cameruun waxay haysatay afar koob oo ah kan qaramada afrika sannadihii kun iyo sagaal boqol afar iyo siddeetankii iyo siddeed iyo siddeetankii ayaa waxaa koobkan u qaaday cameruun ciyaaryahankoodii hore roga milla sidoo kale sannadihii labada kun iyo labada kun iyo labadii oo ay si isku xigta ugu guulaysteen koobkan waxaa xulka hogaaminayay samuel eto oo afar jeer noqday laacibka qaaradda afrika laakiin sannadkan xulka cameruun kuma aysan tiirsanayn hal laacib ee waxaa dhan walba marka laga eego ay ahaayeen ciyaartoy xiddigo dhallinyaro ah cameruun waxaa axaddii ay laba gool iyo gool ugu awood sheegatay xulka masar si ay ugu guulaystaan koobkan waxay guushaasi sidoo kale ka dhigtay dalka labaad ee ugu hanashada badan koobkan waxay hadda qaadeen shan jeer masar ayaase weli ah xulka ugu badan ee koobka afrika haysta toddoba jeer ayay ku guulaysteen dhinaca kalena xidhiirka kubadda cagta ee masar ayaa sheegay in macalinka xulka qaranka hector cuba uu sii ahaan doono tababaraha xulka xilli uu ku guuldaraystay inuu kooxda qaranka uu u horseedo koobka qaramada afrika guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee masar hani cabdurida ayaa sheegay inuu xiriirka ku qanacsan yahay shaqada kuba masar ayaa rajo ka qabto in ay u soo baxaan ciyaaraha adduunka ee sannadka labada kun siddeed iyo tobanka lagu qaban doono dalka ruushka dhinaca yurub haddii aan eegno koobka kooxaha horyaalada yurub ayaa la filayaa in wareegiisa xiga uu furmo toddobaadka soo aadan waxaana kooxaha ay isu arki doonaan sidan kooxda benfica ayaa martigelin doonta naadiga brushia dortmond barcelona waxay marti u noqon doontaa kooxda paris san german shan iyo tobanka bisha februarina waxaa ciyaari doona kooxaha bayer munikh iyo arsenal real madridna waxa ay is arki doonaan kooxda kubadda cagta ee napoli ingiriiska wararka uga xiisaha badan haddii aan eegno kooxda manchester city ayaa sheegtay in aysan iska iibin doonin weeraryahankooda sergio aguero marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xagaaga soo aadan ciyaaryahankan ayaa maalmahan waxaa soo baxay warar sheegayey in uu kooxda ka tegi doono kadib markii uu tababaraha geliyey kursiga kaydka labada kulan ee lasoo dhaafay siddeed iyo labaatan jirkan u dhashay dalka argentiin ayaa sanadkan gudihiisa waxa uu u kordhiyey qandaraaska uu kula joogo kooxda kooxo badan ayaa xiiseynaya oo ay kow ka tahay kooxda kubadda cagta ee inter milan dhinaca talyaanigana tababaraha kooxda milan vincenzo montella ayaa ku adkaystay in kooxdiisa aysan ku jirin qalalaaso kadib markii afartii kulan ee lasoo dhaafayba uu khasaaray kulanka ugu dambeeyey waxaa milan hal gool iyo eber uga badisay sabtidii hore kooxda samdoria tababaraha milan ayaa sheegay in uu ciyaartoyda ka maqan ee dhaawaca uga maqan uu filayo in ay u soo laabtaan ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta inter milan ayaa la filayaa bisha juun in ay wadahadallo la bilowdo tababaraha kooxda chelsea antonio conte sida uu qoray wargeeska the guardian ee kasoo baxa dalka ingiriiska inter milan ayaa doonaysa in ay soo noolayso rajadeedii ahayd koobka horyaalada yurub haddii ay u soo baxdana waxa ay doonaysaa in ay wadahadal la furato tababaraha chelsea hase yeeshee wargeysku waxa uu leeyahay antoni conte waxaa laga yaabaa inuu sii leyliyo kooxda kubadda cagta ee chelsea ee dalkaasi ingiriiska dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad buu mahadsanyahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhinac ciyaareen la socotiinaya haatanna dhinacii heesaha heesuu ku looqeeyay fanaankii cumar dhuule waa heesa jawhara luula
codkaasi baxsan ee fanaanka cumar dhuulle cali iyo heestiisii jawhara luul dhegaystayaal waxa ay gunaanud u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasanuur iyo ismaaciil xuseen farjar iyo weliba dhinaca farsamada uu inoo hayay maxamed cabdi sandheere tan iyo dhegaystayaal galabta waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo محبت